bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin slى اllه وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabih أجmaعin ama bعdu qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximh اllah taعalى bsmi اllahi الرaحmn الرaحيm abwab اlqadr can rasuuli اllahi slى اllah عlyh وآlih وslm abwaabtii qadarka weeyaan meeshaan qadarkuna wuxuu ka mid yahay arkaanta iimaanka aliimaanu bilqadar alqadaru huwa qadaa اllahi tacaala waa xukunka allah subxaanahu watacaala afar martabo ayuuna ka kooban yahay ama uu leeyahay martabada hore waxay tahay martabatu cilmi اllahi tacaala alla cilmigiisa ashyaada dhammaanteed inuu wada wada gaaray oo wax ilaahay ka qarsoon aynan jirin wax soo socday iyo wax hadda taagan midna wixii dhici lahaana hadday dhacaan siday noqon lahaayeen tafaasiisheeda allah subxaanahu watacaala wax ka qarsoon ma lah martabadaas marka qofka aan inkirin qofka inkiro ee isagu marka yacnii diido macnaheedu waxay tahay allow jahli u sugayaa arrintaa iyadana kufri ayay noqonaysaa martabada labaad waa alkitaaba wax walba in la qoray oo ilaahay subxaanahu watacaala uu qoray qalinka markii uu abuuray inuu amray inuu wax qoro wax allaale wixii ahaanayana uu qoro waana qoray qalinkii martabada saddexaad waxa ay tahay ee qadarku uu leeyahay martabatu cumuumi lmashii'a mashiicada alle inay caam tahay oo ay camimtay wax walbo martabadiisa marka saddexaad taas weeyaan macnaha waxay tahay wixii alla ogaaday ee uu qoray bannaanka inay imaadaan wax ka celin kara male ilaahay subxaanahu watacaala wixii uu ogaaday islamarkaana uu qoray bannaanka waa imaanayaan cid baajin kartaa ma laha martabada afaraadna waxa ay tahay afcaasha addoommada inuu alla abuuro isaga adoonkana waa makhluuq afcaashiisuna waa makhluuq dhammaanna allah wada abuuray subxaanahu watacaala ayb meeshaas marka ayaa m qoladii dambe ay inkiri jireen qadariyadii dambe khalqu afcaali lcibaadka ayay diidi jireen oo ay inkiri jireen imaamu shaafici iyo imaam axmedna ay yidhaahdeen xaajuuhum bilcilmi cilmiga ilaahay kula dooda qofkan inuu waxaan sameynaayo hadda sameeyey ilaahay ma ogaa mase ma ogeyn dhaha hadday yidhaahdaan ilaahay waa ogaa ee haddiiba ou ogaa ee inuu isaga abuuro maxaa u diidaya marka leanna qadarku waa qudratullaahi ayb haddii ay yidhaahdaan ilaahay ma ogana dawaaba markaas gaalnimo waayo arrinkooda ilaahay bayba jahli u sugaayaan subxaanahu wa tacaala afartaa martaba buu marka uu leeyahay middan marka addoommada ficilkooda iyo addoommada ficilkooda allah abuuro marka la leeyahay iyaga ayaana ficilka sameeyo bani aadamka taasaa xoogaa yar faham u baahan fahamkeeduna waa fudud yahayoo waxa ay tahay ficilka addoonku uu sameynayo allah wuxuu ku leeyahay abuurista khaaliq kale abuuro kale adduunyada ma jiro koonkan male ilaahay maahani afcaal iyo acyaan kulli alla abuuray ilaahay abuuristuu ku leeyahay subxaanahu wa tacaala ficilkan laakiin yaa sameeyey marka la yidhaahdo dadkaa sameynaya bani aadamku mas-uuliyaddeedana sababtaasoo u qaada inay dadka sameynayaanna waxaa ku tusayo dadka ayaa tilmaan looga dhigaa waxaa la leeyahay addoonkani saajidun waa sujuudsan yahay raakicun waa rukuucsan yahay zaanin waa zinaystay waa zaani ku zinaystay saariqun mid waxaday waayaa la leeyahay awsaafta iyo tilmaamahana ilaahay laguma tilmaamayo ilaaha saajid ah iyo waxaas lama dhahayo yaa sujuudsan addoonka leanna ficilka yacnii wasfigu yacnii qofka uu ficilka ku qumay ayaa isim looga dhigaa shayga qofka daarib haddaad tiraa hadda kaatib haddaad tiraa ficilkii qoraalka asagaa sameeyey waay isaga isagau ku qumay waay wa ilaa kaatibnimadaba beenay noqonee markaas marka ilaahayna muxuu ku leeyahay alla wuxuu ku leeyahay marka kaatibku waa bani aadamka ah allana muxuu noqonayaa marka khaaliqa waayo alle adigana allah ku abuuray ficilkan iyo waxaan aada samaynaysaan alla abuuray ayb adoo marka maaraatibtiisuna sidaas waaye axaadiidta kusoo aroortay buu halkan marka oo uga hadlaya ayb musanaf ayaana waxaa ka jamciyey alimaamu albayhaqi la yidhaahdo kitaabu alqadaa'i waalqadar oo uu axaadiidteeda iyo kusoo ururiyey qaala baabu maa jaa fi tashdii baabu maa jaءa min altashdiidi fi اlkhawdi fi اlqadari baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay jaa-a ku yimid min altashdiidi adkayn la adkeeya ah fi lkhawdi in la dabaasho fi lqadari qadarka qadarka yacnii in la dhex dabaasho adkaynta la adkeeyey arrintaas oo arrin adag laga dhigay wixii ku yimid buu u baab yahay qaala xadaثana cabdullahi bnu mucaawiyata aljumaxiyu albasriyu huwa abu jacfar albasriyu hiqat mucamar qala xadaثna صالح الmuriy wa صالح بن bashير الmuriy أbu bشhr alqاas الزاhد ضaعيif rawى lah التirmidiي fqط عn هiشhام بن xasاn whuوa الqurdusiي عn mحamed بn sirin عn أbي هurayرaةa qaal kharaجa عlayna rasuul الlahi صلى اه عl slma nabigaa nagu soo baxay buu yihi wanaxnu نتnaaزc fi اlqadr anagoo qadarka ku doodayno faqadiba nebigu waa carooday xataa axmara wajhuhu ilaa wejigiisu gaduutay xataa kaanamaa aada moodaysidba fuqi'a in la fujiyey oo la jeexay fii wajnatayhi labadiisa goon dhexdooda in laga jeexay alrumaanu rumaan in laga jeexay yacnii guduudka ayaa laga sifaynaa rumaanku markaa saa u jeexdo oo aad dhag kala furto ood saa u kala jebiso waxaa kuu soo baxaya marka xabado gadgaduudan miro aada u guduudan marka waxaad moodaysaa rumaan in laga jeexayba wejigiisa goonkiisa sida u guduutay waa kinaayatun can shiddati xumrati wajhihi faqaala wuxuu yidhi bihaada umirtum kan miyaa la idinku amray am bihaada ursiltu ilaykum mase kan ayaa la iigu soo kiin diray inamaa halaka man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey waxaa halaagay way halaagsameen xiina tanaasacuu markay doodeen fii aada alamri arrinkan ay ku doodeen casamtu calaykum waxaan korkiina waajib uga dhigay anlaa tatanaasacuu fiihi inaydnan ku doodin ayb qaala wafi lbaabi can cumara wacaaishata wa anas ibnu mascuudna dabcan waxaa laga wariyey haddii qadarka iyo laga sheekeeyo faskutu aamusa yacnii qadarka si gudaha usii gelininow lianna sir ilaahay baa ku jirto haddaad sii dhex dabaalataanna qatar baa laga yaabaa inaad caqiidadiinuba ay gasho qaala hada xadiidu gariibu laa nacrifhu ila min hada اlwajhi min xadiidi saalixin اlmuriyi wasaalixun اlmuriyu lahu garaa'ibu ayuu leeyahay yatafaradu biha uu la gooni noqdo laa yutaabacu calayha oo aan lagu mutaabacaynin qaala baabu ma jaءa fi xijaaji aadama wa muusa doodii aadam iyo muuse dhex martay caddaynteedii wixii ku yimid u baab yahay qaala xadaثna yaxya bnu xabiib bni carabiyi qaala xadaثna almuctamir bnu sulayman qaala xadaثna abi can sulayman alأcmash can abi صaalix wahuwa samaan can abi hurayrata can الnabiy sal ly slama qaala اxtaja aadamu wa muusaa aadam iyo muusaa dooday marka xaggay ku doodeen aadam iyo muuse caalam اlbarzakh caalamu lbarzakh iyagoo hadda dunyada ma joogaan aadam iyo muuseba waxay ku doodeen marka caalamu lbarzakh caalamka yacni caalamkan adduunyada iyo marka qofka dhinto caalam kaleu gelayaa xayaatulbarzakh la yidhaahdo kadibna xayaatul aakhira la gelaya ayb ayb ama arwaaxdoodii baa kulantay markaasay hadalkan isdhaafsadeen faqaala muusa muuse wuxuu yidhi yaa aadamu aadamow anta aladii khalaqaka allaahu biyadihi adiga weeyaan kii alla ou gacantiisa ku abuuray wanafakha fiika min ruuxihina uu kugu afuufay aqweyta annaasa dadka ayaad usoo jiiday baadi iyo dhibaato wa axrajtahum waad dhibgelisay wa akhrajtahum dhe waxaad ka soo saartay min aljannati jannadii baad ka soo saartay marka wuxuu ujeedaa dabcan de adigii baa geedii lagaa reebay cunay markaa saasaa jannadii uga soo baxday dadkiina saasaa marka jannadii bay awal joogi lahaay ayay joogi lahaayeen haddaadan adiga ahayn markaa qaala wuxuu yidhi faqaala aadamu aadamu wuxuu yidhi wa anta muusaa adigu muusaa tahay aladi istafaaka bikalaamihi kii allah uu doortay baa tahay allah ku doortay bikalaamihi inuu kula warramay warramitaankiisa iyo hadalkiisa kuu doortay oo darajadaa baad joogtaa ataluumunii ma ay eedaynaysaa calaa camalin camal miyaad igu eedaynaysaa camiltuhu aan sameeyey katabahu llahu calaya alla ou aniga korkayga ku qoray qabla an yakhluqa asamaawaati waalarda dhul iyo cir intaan la abuurin qaala wuxuu yidhi nebiga faxaja aadamu muusaa aadam waa ka xujo badiyey muuse labadoodii aadamaa xujada helay xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa kitaabada dadka inta aan la abuurin in la qoray masiirkooda iyo xaalkooda waana martabo ka mida min maraatib alqadar ayb ee doodan marka xadiidkan daahirkiisa waxaad moodaa dadka jabriyada inuu xujo u yahay oo uu leeyahay marka anigu jabriyada asalka caqiidadooduna waxay ku fadhisaa haddii qadarka alle annaga aan adeecnay oon u hoggaansanay sharci maba jira waxay leeyihiin qofku haddii uu faasiq noqdo iyo hadduu daa'ic noqdaba mar hadduu qadarkii alla u hoggaansamay waa saxsan yahay bay dheheen marka iyagu nin xuneyn nin fiican maba qabaan ayb dhibkana wuxuu ka imaanayaa in laba shay layslaasimiyo amarka alle waa kowni iyo sharci amarka kowniga ah ma laa yacnii ma keenaayo laa yaqtadi ridaa alla inuu raalli ku yahay ma keenayso shayga alla ou qadaro macnaheedu maaha nin waa la jecel yahay kulligiis waxyaabo alla ounan jeclayn ayaa haddana uu qadarayaa lixikmatin maa xikmad darteed ayb saa darteed marka qadarka khayr iyo shar labadaba qadar alla wada waayo laakiin amarka alle diiniga ah ee sharciga ah isaga kaas waay midka ilaahay raalliga ka ka yahay iyaga marka waxay leeyihiin marba haddii aan qadarkii alle ku dhex jirno oo aan iska yacni kii gaal ana gaalnimada uu ku jiro waa amar alloo kowni ah buu adeecayaa ka kalena muuminkuna amar alloo kowni ah buu adeecayaa kulligood waa fiican yihiin waa caqiide aada u foolxun wax gaal ah ma jiraba waay waxaas waana midda keentay inay yidhaahdaan fircawn maba ahaynba gaal mu'min ou ahaa yani ana rabbukum ulaclaa markau lahaa iyo waxaasoo dhan allah ka hadal siinayay leeyihiin mar haddii ilaahay saa uga hadal siiyana oo isaguna uu ku hadlay wixii alla uga hadal siiyey ee qadarkii alla unsuuma adeecin meesha marka ay ka bugtana waxay tahay war qadarka alle kulligiisma wuxuu keenayaa ilaahay inuu raalli ka yahay maya gaalnimada ilaahay waa qadaray raallina kama aha walaa yardaa licibaadihi lkufr sow ilaahay ma dhihin walaa yardaa licibaadihi lkufr ilaahay addoommadiisa kufri ugama raalli ah ee xadiidka macnihiisa saxdaa marka waxa uu yahay iyaga waxay ka dhigayaan aadam markii la yidhi waxaan maxaad u samaysa oo jannadii uga soo baxday ee ilaaha ii qadaray buu yidhi xujadiina saasuu uga helay laakiin xaqiiqda waxay tahay nebiyullaahi muusa waxa uu aadam ku eedeeyey in la fahmay rabtaa wuxuu aadam ku eedeeyey isagu ma dhihin maxaad geedkii u cuntay ma dhihin ee wuxuu yidhi dhibaataad noo noo keentay yidhi musiibuu sheegay muuse musiibadana in qadarka loo celiyo wax saxa wa aadamna wuxuu yidhi war musiibadan adduunka in la yimaado ah waa naloo qoray wax qalada kuma hadlin marka aadam ee maahan aadam inuu leeyahay aniga geedda waxaan u cunay qadar ilaahaan u cunay inuu dhahaya ma ah ee qadarka ilaahay marka culammadu waxay yidhaahdaan alqadaru yuxtaju qadarka waxaa loo xujaystaa cala almasaa'ibi laa cala almacaayibi qadarku waxaa loo xujaystaa masaa'ibta laakiin dembigaaga iyo ceebtaada adiga inaad qadarka u xujaysata ma aha maxaad salaadda u tukan weysay ilaahay ii qadaray maxaad u sinaysatay allah ii qadaray sax maahan taas leanna ilaahay sharci buu adiga ku faray waxaan inaad ka dheeraato soo ma garanin laakiin dhibaa kugu dhacay dhibkaan maxaa kugu ridayaa lagu yidhi qadar allah igu rida dhibkaan aniga ee taas sax waayo nacam musiibada marka qadarka waa loo soo xujaystaa laakiin dunuubta iyo ficilka addoonka uu sameynaya xun looma xujaysto walidalika mushrikiinta waxaa xujaysa jiray sayaquulu aladiina ashrakuu low shaa allahu maa ashraknaa walaa aabaa'unaa bay yidhaahdeen markii la yidhaha warmaa ilaahay ka cabsataan maxaa shirkiga aada u samaynaysaan markaasay leeyihiin haddii ilaahay uu dooni lahaa inaan shirki aanan samaynin maba samayneenba marka maadaama ilaahay noo qadaray waaba fiican nahay waay warkooda xumaantoodii bay u xujaysanayaan qadarka taas waa midda la diidan yahay muusena su-aasha ou aadam su-aalay ma ahayn maxaad geedda u cuntay meesha kuma taallo ee waxay tahay jannadii baa naga soo bixisay oo dhibkaanaa na haysta waa maxay isagona dhibka ilaahay baa noo qoray isaga marka dembigii aadam galay qadar uma xujaysanin ayb qala wfi lbaabi can cumara wajundub ayb qala wahada xadiidu xasanu gariibu min hada lwجhi min xadiidi sulayman ataymiy عن الأعمش وqad rwاه bعض أصحاaب الأعمش عن الأعمش عن أbي صالح عن أbي هريرaةa عن النبي صلى اه عل سلم نحو وqاla bعضهم qaarkood waxay yihaahdeen عن الأعمش عن أbي صالح عن أbي سعيد عن النبي صلى اه عل سلم oo xadيiث waxay ka dhigeen مسند أbي سعيد qala وqad ruwiya hada الxadيiث min غayri وجه عن أbي هريرaةa عن النبي صلى اه عل سلم riwaayada أbو هureyرa ad moodaa inuu rajaxay qaala baabu maa jaa fi الshaqaa'i waالsacaadati dhurdarsiga iyo dhuroobidda yacni qofku inuu liibaano iyo inuu qofku ayaan darsado oo uu meel xun ku dambeeyo wixii ku yimid kulli waa waa qoran yihiin qala xadaثna bundaar qala xadaثna cabdالرaحman بn mahdi qala xadaثna shucbaة عan caasim can caasim bni cubayd الlahi qala samictu salma bn cabdالlahi yuxadiثu can abihi qala qala cmaru ya rasuula الlah ara-ayta bal ii sheeg maa nacmalu fiihi waxa aan samaynayno amrun mubtadacun arrin cusub miya aw fii maa qad furiqa minhu mase waa wax laga faaruq noqdayo mar hore la qoray oo laga baxay waxa aan samaynayno ma wax mar hore laga baxay miyaa oo la qoray mise wax cusub wa faqaala wuxuu yidhi nebiga fii maa qad furiqa minhu wax laga faaruq noqday dhexdeedaad wax ku samaynaysaan yabna alkhadaab wa kullun mid kastaana muyasarun mid loo fududeeyey waay nin walbaana wixii loo qoray baa loo fududeeyey camalkeeda amaa man kaana min ahli sacaadati qofka ah fa inahu yacmalu lisacaadati buu u camal falayaa liibaanta wa amaa man kaana min ahli shaqaawati ahlu shaqaawada qofka ahna fa inahu yacmalu lishaqaa'i dhurdarsi unbuu u shaqaynay oo adigaba hadda waa kan waa arkaysaayo waxa macsida lacag lagu bixinayo oo waqti lagu bixinayo oo naf lagu bixinayo oo shay walba lagu bixinayo haddana waxaas waa shaqo ninka naarta alla u qadaray oo u qoray camalkaas unbuu dabada haynayaa maanta dhan xataa malaayiinuu ku bixinayaa ninkii ilaahay janno iyo u qorayna camal fiican unbaa isagana ilaahay u fududaynaya ayb kanna waa cadaaladii alle midkaana fadli ilaahay wey qala wfi lbaabi can caliyin xudayfata bni usayd waanasi wcimrana bni xuseyn qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala ahbarana alxasan bnu caliyin alxulwaaniyu qala xadaana cabdاllahi bnu numayr wawakiicu can اlacmash can sacd bni cubaydata can abi cabdiraxman الsulamiy can caliyin qala baynamaa naxnu maca rasuuli lahi sal l slama xilli aan nabiga la jirnay wahuwa yankutu fi lardi isagoo dhulka yani usha ku mudmudayo qofka markuu fakaraayo usha dhulka usha saa ugu taataabtaa id rafaca ra'sahu madaxiisiibuu kor u qaaday ila samaa'i samada xaggeeda uma qaala wuxuu yihi maa minkum idinkama mid aha min axadin qof ilaa qad culima waa la ogaaday qaala wakiicun ilaa qad kutiba waa la qoray ayb ilaa cabdullahi bnu numayr iyo wakiic labadaasaa warinayaane wakiic isaga kutiba buu yidhi waa la qoray ama waa la ogaaday maqcaduhu meesha uu ka fadhiisanayo min annaari naarta iyo maqcaduhu min aljanna qaaluu waxay yidhaahdeen afalaa natakilu yaa rasuula allah rasuul allow miyaanan isku haleynaynin kitaabkaas yani macnuhu waxay tahay mar haddii la qoray camalka maan iska dhaafno waaba la qoraybe qaala laa buu yidhi maya icmaluu camal fala fakullun muyasarun mlimaa khuliqa lahu qof walbaa wixii loo abuuray baa loo fududeeyey xadiidka marka ibnu xajar wuxuu leeyahay wafiihi ishaaratun xadiidka waxaa ku sugan ishaaro ilaa ana alma'aala qofka meeshuu ku dambayn doono maxjuubun cani lmukalaf qofka mukalafka waa laga qariyey adiga meelaa ku dambaynaysa ma taqaanid sacaado i shaqaawo waa lagaa qariyey maxjuubun cani lmukalafi maxaa laga rabaa marka facalayhi an yajtahida fii camali maa umira bihi mar haddii laga qariyey wixii la amray un ha sameeyo marka waxaadan ogeyn inaad ku marmarsiyoto maaha maadaama lagaa qariyey adiga amarkan un ku dadaal ilaahayna bari ayb fa ina camalahu amaaratun ilaa maa ya-uulu ilayhi amruhu gaaliban qofka camalka uu samaynayaa calaamad u ah waxa uu ku aakirsanayo ama uu ku dambaynayo qala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu ma jaءa ana alacmaala biاlkhawatiim wuxuu ku yimid acmaashu in laga fiirinayo meesha ay ku dambeynayso khaatimada ayaa acmaasha laga fiirinaya qala xadaثna hanaadun qala xadaثna abu mucaawiyaةa can اlacmash can zayd bni wahbi can cabdillaahi bni mascuudi qala xadaثna rasuulu اlahi sal ly slam wahuwa صaadiq اlmasduuq ina axadakum midkiin yujmacu khalquhu abuuristiisa waa la ururinayaa fii baطni ummihi hooyadii caloosheedaa lagu ururinayaa fii arbaciina yowman afartan maalmood uma yakunu calaqatan buu noqonayaa midla dalika uma yakunu mudqatan midla dalika uma yursil allahu ilayhi lmalaka ayuu alla usoo dirayaa malaga fayanfuqu fiihi ruuxa ruuxdii buu ku afuufayaa wayu'maru biarbacin baa la amrayaa bikatbi risqihi yaktubu waa qorayaa dhe risqahu iyo wa ajalahu iyo wa camalahu buu qorayaa risqigii waqtigii iyo camalkii wa shaqiyun ow saciidun shaqi ama saciid inuu ahaanayo ahuwa shaqiyun ow saciidun fawladii laa ilaaha gayruhu baan ku dhaaranayaa ina axadakum midkiin la yacmalu bicamali ahli اljannati ahlujanno camalkeeda ayuu samaynayaa xataa maa yakunu beynahu ilaa isaga iyo wa beynahaa jannada dhexdoodu aysan noqonin ilaa diraacun dhudhun maahane say ugu dhowdahay uma yasbiqu calayhi alkitaabu uma yasbiqu waxaa ka hormaraayo oo ka adkaanayo calayhi isaga alkitaabu almaktuubu shaygii la qoray fayuqtamu lahu waxaa loogu khatimayaa bicamali ahli الnaar wاlciyaadu billah fayadkuluhaa waa gelayaa waina axadakum midkiina layacmalu bicamali ahli الnaar xataa maa yakunu beynahu wabeynaha ila diraac ilaa isaga i naarta dhudhun maahay wax kale aynan isu jirin uma yasbiqu calayhi alkitaabu wixii loo qoray baa ka dhaqayo oo ka hormarayo fayuqtamu lahu bicamali ahli ljannati baa loogu khatimayaa fayadkhuluhaa jannadii buu gelayaa xadiidkan marka cabsibou qofka gelina meel uu ku dambaynayo ma oga walidaalika nebiga mar kasta ilaahay qaatumo san ayuu weydiisan jiray ouna keenaa xadiidkaas waxaa laga qaadanaya xadiidka marka shaqaawada iyo sacaadada in la qoray oo ay shay maktuub a tahay ilaahayna ogyahay subxaanahu watacaala qofkaa waxaa xaalkiisa oo ahaanayo xadiidkan marka culimadii hore aaday uga cabsan jireen bacd il aima waxay yidhaahdeen weligaa kitaabkii allah uu kuu qoray looxulmaxfuudka wuxuu kaaga wuxuu kuugu qoray allana kaa ogyahay weligaa arrintaa miyaysan walwal ku gelinin ayaa ayuu yidhi markaas wuxuu yidhi kii kale marka sidaa lagu yidhi waaba iska ooyey markaasu wuxuu yidhi yaa fulaan hebelow taraktanii laa adxaku warniya waa iga tagtayuu yidhi inaanan weli aan qosol la-aanaad igaga tagtay maadaama yacni waxaan ii qoranayo meeshaan u socdaba yacni aanan ogeyn arrintaas iyadaa marka waxay leedahay cabsi aada u weyn qaar waxay dhihi jireen acmaal badan markay sameeyaan ayagoo dadaalayay waxay dhihi jireen akhaafu waxaan ka cabsanayaa in la iigu qoray kitaabka alle xaggiisa shaqi marka ma keenayso xadiidkan ma keenayo qofku inuu iska cabsi la-aan iyo rajo oo aan macno lahayn iyo ma keenayo oo iska ammaani iyo didiila ma keenayo bal cabsi buu keenaa xadiidka ayb xadiidkan marka qadariyadu way inkiri jireen camru bni cubayd ibni baab ninkii la dhihi jiray muctasiliga ahaa waxaa la wariyey inuu yidhi xadiidkan markii loo xujaystay ama loo keenay wuxuu yidhi low samictuhu min alacmash xadiidkan haddaan acmash ka maqli lahaa lakadabtuhu walow samictuhu zayda walow samictu zayda bna wahbin yuxadisu maa qabil maa lakadabtuhu waa ku beenin lahaa walow samictu cabdallaahi yaquulu cabdullaahi bni mascuud oo sheegaya haddaan maqlana maa qabiltu minhu kama aqbaleen nebiga oo sheegaya haddaan maqli lahaana maa qabiltu minhu kama aqbaleen ilaa markii dambe wuxuu gaaray low samictu allaha tacaala haddaan alla ka maqli lahaana waxaan dhihi lahaa maa haakadaa akhadta calaya almiithaaq ilaahay waxaan ku dhihi lahaa buu leeyay aniga sidaan ballanta igama qaadin intaas marka bidcaa ku raagtay oo aad qalbigiisa ugu weynaatay bidcadaasna waa bidcat lqadar saas buu isagu diin u haystaa marka de ninkaa ogow ma isla ahaa isagu inuu qaldan yahay ee intaas diintii dhabta ahayd inuu isaga haysto u haystaa waxaana wax jira inaynan ahayn ayuu u haystaa waana xadiid bukhaari iyo muslim warinayaan waa ilaa in adeygiisana fiiri ilaa ilaahay buu gaarin ayb waxyaabaha marka dadkaas aqwaashooda iyo dadku inay ogaadaan waxaad ka fahmaysaa qofku haddii diintu si qaldan ay u gasho waxaad dareemaysaa meel laga soo celin kara ma gaarayo mararka qaar walidaalika bidcadu culimmadu ay yidhaahdaan macsida iyo iyada bidcadaa daran ninkaa camr bnu cubeydna dadka wuxuu ku siri jiray cibaada oo markuu masaajidka joogo uu taagan yahay salaad u taagan yahay loox meel yaallaa loo malay jiray markaasaa waxaa la dhihi jiray dadka kulligiin diinta dhab idinkama aha camr bnu cubeyday dhab ka taha la dhihi jiray bacdi selef marka ayuub iyo kalena waxay dhihi waay qaar selefka ka midana waxay dhihi jireen la daxiku ayuub ayuub qosolkiisa a ka khayr badan aniga agteyda min bukaa'i camr bni cubeyd ninkan bidcadan ku dhex jiro ooyintiisa qosolka ayuubaa ka fiican ay dhihi jireen qosolka ayuub yaa ka khayr badan qofku marka inay siraan maahan dadka saas oo kale alimaamu daara qutni kitaab uu leeyahay uu jamciyey ninkan wararkiisa kitaab uu leeyahay akhbaaru camr bni cubeyda la dhahaa waa madbuuc ayb wuxuu ku ururiyey marka ninkan camr bni cubeyd aqwaashiisa foosha xun oo noocan oo kale ah buu gooni u qoray ninkaa dad baa marka culimonimo u haystay oo daba taagnaayay bani aadamku marka qofka uu ku qanco adiga kama soo leexin kartid laakiin marka hore inuu caqiido saxan oo san ku barbaaraa fiican dadkan marka caqaa-idkoodu inxiraafka ku jirana haddii ay ku bilaabaan oo iyaga uu ku bilaabmo qofka ardaygaana khatar baa diinkiisii ku galayaan qisadaa lafteedana waxaa warinaya imaamu dahabi sir aclaami nubalaga tarjamada camr bni cubayd bni baab ayb qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaana mxamed bnu bashaar qala xadaana yaxya bnu saciidi qala xadaana alacmash qala xadaana zayd bnu wahbin can cabdillahi bni mascuudi qala xadaana rasuulu lahi sal l slm fadakara milahu qala wfi lbaabi can abi hurayrata waanas qala samictu axmed bn اlxasan qaala samictu axmeda bna xambal yaquulu maa ra-aytu ma arkin buu yidhi bicayn bicaynaya labadeyda indhood kuma arkin mila yaxya bna saciidin mila yaxya bni saciidin ilqataan oo kale qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad rawaahu shucbatu wاthawriyu can ilacmash naxwahu qala xadaana moxamed bnu اlcalaa qala xadaana wakiicu can ilacmash can zaydi naxwahu qaala baabu ma jaءa kulu mawluudin yuuladu clى اlfiطra cunug kastoo la dhalaya waxaa lagu dhalaa firo ayb firadaasina marka maxay tahay macnaheedu firada marka waxaa la yidhaahdaa xamaad ibnu salama siduu ku fasiray waa ballanta alla oo qofka ka qaaday fii aslaabi aabaa'ihim qofku markuu dhabarka aabihii ku jiro ilaahay wuxuu ku abuuraa oo uu ballanna uga qaadaa rubuubiyadiisa iyo rabbinimadiisa inuu qiro alastu birabbikum qaaluu balaa tii ay yidhaahdeen wey waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu balaa qofku marku dhasho marka wuxuu ku dhalanayaa isaga oo rubuubiyada alle yacni aan diideynin ayuu iska dha ayuu ku dhalanaya firada marka taas waay khadaabina wuxuu yidhi wakaanahu dahaba ilaa anahu laa cibrata liliimaani alfitriyi fi axkaami اdunyaa laakiin iimaankaas fitriga ah ee alla qofka ku abuuray isagoo axkaamu dunyaa cibro ma leh waxba lagu dhisi maayo cunugaas yarkaa haddii uu dhinto isaga oo aan qaan gaarin hooyadii iyo aabihiina ay gaalo ahaayeen isagoon qaan gaarinna ou dhinto maxaa lagu xisaaba axkaamta adduunyada maxaa lagu xisaabayaana muslina mase gaal gaal baa lagu xisaabaya ilmuhu waalidkooday raacayaan adduunyada axkaamteedii cibro male iimaankaas fidriga ah fi dunyaa fii axkaami dunyaa aakhirada laakiin marka la tago naarta miyay gelayaan maya ee xadiidkii dheeraayo ibraahim jannada asagoo ku jira nebigu uu arkay ilmo dhankanna ka taagan kuwana dhankan ka taagan ilmihii gaalada iyo muslimiinta waayaan cunugu marka qaangaar isagoon ahayn hadduu dhinto aakhiro waa badbaadaa jannaduuna gelaa sida nusuus badanba tilmaantay laakiin adduunyada marka la joogo hum minhum waay gaaladuu ka mid yahay haddii hooyadii aabihii gaala yihiin iyagaa xukunka adduunyada la raacina eeg ee marka uu qaan gaaro unba wax kala dooran karaa marka middaan marka fidrada inaan adduunyadu ictibaar ku lahayn feeri haddii uu qaan gaaro oo uu islaamo marka oo uu islaamnimadii iyo ou qiro muslina loo xukuma hadday hooyadu iyo aabbaha midna muslim yahay midna gaal yahayna maxaa loo qira hooyadiis iyo aabihiis midna waa muslim midna waa gaal cunuga yarkaa xukunkiisu muxuu noqonayaa ka muslimka ama hooyada ha noqoto ama aabbaha ha noqoto waxaa loo xukumayaa labadooda ilaa ashrafihimaa diinan ilaa ashrafihimaa diinan oo haddii uu dhintana qubuuraha muslimiinta lagu duugayaa wixii muslim la siin jiraa la siinaya dayib kan laakiin hooyadii iyo aabihii muslimiinta ay ahaayeen oo islaamnimadaa ku dhashay ee markuu qaan gaaray ka baxay diinta islaamka maalan kaasi marka maxaa laga dhigayaa waa murtad sababta waa maxay marka horean waxaan xukunnay soo maha islaamnimadiisa markii horeba intuusan qaan gaarinba islaamnimadiisaan xukunnay qofkaasi marka ma la dhahayo yacnii waa gaal caadi oo asli ah ma la dhahayo waa kaafir oo murtado noqonaya markaa ayib fidradaasuu marka uu ka warramayaa siyaalo kalena waa loo fafasiray qala xadaثna mxamed bnu yaحya alquطaciyu qala xadaثna cabdالcaزiز bn رabيcaة اlbunaniyu qala xadaثna اlأcmash can abi صaalixi can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sal l slama kulu mawluudin yuuladu cala almillah milladaa lagu dhalaa diinta faabawaahu yuhawidaanihi wa yunasiraanihi wa yusharikaanihi labadiisii aabbaa waxay ka dhigaan yahuudi nasraani mushrik yacnii in mushrik loogu yeero yahuudi loogu yeero in loogu yeero nasraani yaa keenayo labada aabbaa u keenaysa anuu saas qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allah rasuul allahu faman halaka qabla dalika qofkii dhinta ka warran intaa ka horba qaala allahu aclamu bima kanuu caamiliina bihi allah garanaya waxay samayn lahaayeen qala xadaثna abu kurayb wاlxuseyn bnu xurayf qala xadaثna wakiic can اlأcmash can abi صaalix can abi hurayrata can الnabiy sal ly slam naxwahu bimacnaahu waqala yuuladu clى اlfiطrة qala hada xadiiثu xasn صaxiix waqad rawaahu shucbaة wagayruh can اlأcmash can abi saalixin can abi hurayrata can الnabiy sal l slam bimacnaahu faqaala yuuladu cala alfitra qaala baabu maa jaءa laa yaruddu اlqadara ila اdducaa qadarka duco waxaan ahayn ma celiso oo qofku haddii uu ducaysto ma qadarkii ma laga celinayaa marka meeshaas marka waxay noqonaysaa macnuhu waxna waa wixii looxul maxfuudka lagu qoray qadarka laftiisa wuxuu noqonayaa midna waa cilmiga alle midna waxa malagu qoraayo cilmiga alle ma isbedelayo oo qofkan maalan malaga waxa uu qoraya marmar baa waxaa laga yaabaa in loo qoro qofkaani haddii uu ducaystana musiibadaas inuu ka badbaadayo haddii uunan ducaysaninna in la musiibeynayo la qora ilaahay laakiin waa ogyahay inuu ama ducayso doono ama ducada ka tegi doono waa ogyahay ka alle marka ma isbedelayo qofku marka haddii uu ducaysto musiibadii markaa kusoo socotay waa laga celinaya ilaahay waa ka celinaya labadana waa la qoray ducada iyo kulli ilaahay agtiisana waa laga ogyahay ayb macnuhu marka saas weeyaan qala xadaثna mxamed bn xumaydin الraziy wasaciid bnu yacquub qala xadaثna yaxya bnu durays whuwa albajaliyu saduuqu can abi mawduudin wahuwa albasriyu fiihi liin fida ayaa la yidhaha magaciisa fiihi liin rawaa lahu tirmidiyu can sulaymaan ataymiy can abi cuhmaan annahdiy wa huwa cabduraxmaan bni mul can salmaan qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu yihi laa yaruddu lqada'a ila adducaau qadaha ma celiyo ilaa ducada unbaa celiso walaa yaziidu fi lcumri ila albiru cumrigana ma ziyaadiyo ilaa ixsaanka maahane qala wafi lbaabi can abi usayd qala hada xadiidu xasanu gariibu min xadiidi salmaan laa nacrifhu ila min xadiidi yaxya bni durays wa abuu mawduudin ihnaani laba waayuu yihi abuu mawduudyada axaduhumaa yuqaalu lahu fida walaakharu cabdulcaziiz bnu abi sulaymaan axaduhumaa basriyun walaakharu madaniyun wa kana fii casrin waaxidin wa abuu mawduudin aladii rawaa hada alxadiida kan xadiidkan warinayana ismuhu fida ayaa la yihaha basriyun weeyaan daxaawi marka mushkilul aathaarka waa ku wahmiyey oo cabdulcaziiz uu sheegay inuu yahay qaala baabu maa jaa ana alquluuba bayna isbacayi raxmaani waxay ku yimid quluubtu inay ku jirto laba farood oo faraha alla ah qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa abu mucaawiyata can ilacmash can abi sufyaan can anasin qaala kana rasuulu llahi sal ly slam nabigu wuxuu ahaa yukthiru inuu badinayo an yaquula inuu yidhaahdo yaa muqaliba alquluubi allaha quluubta gedgediyow habit qalbii calaa diinik qalbigayga diinkaaga ku sug faqultu waxaan idhi yaa nabiy allaahi aamanaa bika waa ku rumaynay wa bimaa ji'ta bihi waxaad la timidna waan rumaynay fahal taqaafu calaynaa ma noo cabsanaysaa qaala nacam buu yidhi haah ina alquluuba quluubtu bayna isbacayni min asaabic illaahi laba faroodoo faraha allay ku dhex jirtaa yuqallibuhaa ilaahay waa gedgedinayaa kayfa yashaau siduu doono maxaan idinkugu cabsan waayey marka qofka hadda xaalad fiican taagan inuu berri joogaayo lama oga marka waa idiin baqayaa buu leeyahay see looga badbaadaa marka isticaano dhaba ilaahay in la kaalmaysto mar walba oo diinka inuu kugu hayo oo kugu sugo weliba aakhiru zamanka iyo waqtiyada dambe taqalubka iyo gedgadoonku waa badanaya ilaa nebigu uu yidhi baadiruu bilacmaali fitanan ka qiطaci leyli اlmudlim yusbixu الrajulu fiiha mu'minan oo yumsi kaafiran oo yumsi mu'minan oo yusbixu kaafiran yabiicu diinahu bicaradin min addunya maalin labadeed gelin ayuu wuxuu noqonayaa iimaan iyo kufri saakay mu'min u ahaa galabta waa gaal galabta mu'min u ahaa subaxi waawaa waa gaalnimo marka aad fitanka iyo taqalubaadku waa badanaya qala wafi lbaabi can الnawaasi bni samcaan waumi salamata wacaaishata waabi dar qala hada xadiidu xasan wahakada rawaa gayru waaxidi can اlacmash can abi sufyaan can anas warawaa bacduhumna waxay dhaheen can اlacmash can abi sufyaan can jaabirin can الnabiy sal اl slam riwaayada jaabir abu yacla iyo dabaraani baa soo saareen wa xadiidu abi sufyaan can anasin asaxu kaasaana asaxnimo badan qaala baabu ma jaءa ana allaha kataba kitaaba liahli اljannati waahli الnaar wuxuu ku yimid allah inuu qoray kitaab ahlu jannaha iyo ahlu naarka u kala qoray qala xadaanaa qutaybat bnu saciid qala xadaana leyt can abi qabiil ayb abu qabiil xuyay ibnu hani ayaa la yihaahdaa almacaafiriyu lmisriyu saduuqun yahim can shufay bni maatic wahuwa alasbaxiyu hiqat arsala xadiidan waaxidan xadiid buu irsaaliyey dad baa saxaabi u maleeyeen marka fa way ku gafeen marka saxaabi maaha can cabdillaahi bni camrin qaala kharaja calayna rasuulu llahi sal l slam nabigaa nagu soo baxay wafii yadihi kitaabaani gacantiisu iyadoo ay ku jiraan laba kitaab isagoo wado faqaala waxa uu yidhi atadruuna maa haadani lkitaabaani labadan kitaab ma garanaysaan waxay yihiin faqulnaa laa yaa rasuula allah ma garanayno rasuul allow maya ilaa an tukbiranaa inaad noo sheegaysid maahan faqaala liladii fii yadihi kii gacantiisa ku jiray alyumnaa midig ayuu wuxuu yidhi hada kitaabu min rabbi اlcaalamiin kani waa kitaab rabulcaalamiin xaggiisa ka ahaaday fiihi asmaau ahli اljannati wa asmaau aabaa'ihim wa qabaa'ilihim waxaa ku sugan dhexdiisa ahlu jannada asmaadooda aabaya asmaada aabbayaalkood iyo qabaa'ilkooda ayaa ku yaallaan uma dabadeed ujmila waa la dhammaystiray ujmila bimacnaa min qowlihim ujmila alxisaabu idaa tummima xisaabtii waa la dhameeyey marka la rabo in la dhaha ujmila la yidhaahdaa uma ujmila waa la dhammeeyey calaa aakhirihim koodii ugu dambeeyey ee korkiisa lagu dhammeeyey falaa yusaadu fiihim la kordhin maayo cid gadaal looga darayaa ma leh walaa yunqasu minhum abadan mana laga nuqsaaminayo xaggooda cidna uma qaala wuxuu yidhi liladii fii shimaalihi kii bidixdiisa ahaa hada kanina kitaabu min rabbi اlcaalamiin weeyaan fiihi asmaau ahli الnaar waasmaau aabaa'ihim waqabaa'ilihim uma ujmila calaa aakhirihim falaa yusaadu fiihim walaa yunqasu minhum abada marka kitaabkaani nebiga marka isaga kitaabkii wax ku qornaayeen asmaadii laftiisa miyuu gacanta ku hayeen oo asmaadii ahlu naarka iyo asmaadii ahlu jannada mise arrintan siday tahay bacd اla'ima waxay yidhaahdeen ina hada اlkalaama siiqa aldaahiru ana hada اlkalaama siiqa calaa ariiqi اtaswiiri wاtamhiil waa calaa ariiqi اtaswiiri wاtamhiil waa tusaaleyn looxulmaxfuudkii inuu nebigu soo qaaday gacanta ku haya ama wixii markaa halkaa la dhigay calaa ariiqi taswiir watamhiil sida warqadaani ay wax ugu qormayaane wax ugu qoran yihiin oo diiwaan u tahay ayaa dadka ahlu naarka ahlu jannadan uka u qoran yihiin ilaahay agtiisa xaqiiqo inay noqotana baciid maahan ayay shuraaxda qaar leeyihiin faqaala asxaabuhu waxay yidhaahdeen asxaabtiisa fafima alcamalu yaa rasuula allah camalku muxuu yahay rasuul allah markaa in kaana amrun qad furiqa minhu haddii arrintu ay tahay arrin laga faaruq noqday faqaala wuxuu yidhi sadiduu waqaaribuu yani toosiya sawaabkana dhadhaweeya faina saaxiba aljannati yuqtamu lahu bicamali ahli اljanna baa loogu khatimayaa wain camila aya camalin camal kastaba ha sameeya waina saaxiba naarina yuqtamu bicamali ahli الnaar baa loogu khatimayaa wain camila aya camalin ha sameeyo uma qaala rasuulu lahi sal l slam biyadayhi labadiisii gacmood buu sidan ku dhahay fanabadahumaa waa tuuray marka uma qaala faraqa rabukum min alcibaadi rabbigiin waa ka faaruq noqday addoommadii shanigooda fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir kooxna waa jannada ayay ahaanayaan dhexdeeda kooxna naarta dhexdeeday ahaanayaan ayb xadiidka isnaadkiisa dacfi baa ku jiro abu qabiilkan ayaa waa saduuqun yahim isaga marka mutaabaca waxuu u baahanaya qala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa bakr bnu mudr can abi qabiili naxwahu qala wafi lbaabi can ibni cumar hada xadiidka ibni cumar marka waa kasii daran yahayba kan waa shaahid aad daciif u ah oo laalakaa-i iyo bazaar baa soo saareen cabdullahi bnu maymuun alqadaax ayaana ku jira bukhaarina daahib lxadiid buu yihi ninkan qaala hada xadiidu xasanu صaxiixu gariib ayb wa abu qabiil ismuhu xuyay bnu hani marka xasanun saxiixun waad moodaa marka in nooc tasaahula uu ku jiro ugu yaraan ninkan xadiidkiisu xasan unbau noqon karaa qala xadaana cali bnu xujrin qala xadaana ismaaciil bnu jacfar can xumaydin can anasi qaal qaala rasuulu llahi sal l slam in allaha idaa araada allah hadduu doono bicabdin addoon khayran khayr ou la doono istacmalahu waa ka shaqe waa ka shaqaysiiyaa alle faqiila waxaa la yidhi kayfa yastacmiluhu yaa rasuula allah sideebuu shaqo uga dalbaa qaala yuwafiquhu wuxuu waafajinayaa licamalin saalixin camal wanaagsan qabla almowt dhimashada ka hor qaala hada xadiidun saxiix qala baabu ma jaءa laa cadwa walaa haamata walaa safar laa cadwaa cudur laysqaadsiiyaa ma leh walaa haamata haamana ma jirto haama waa soo marnay macnaheeda abwaabu dibi baan kusoo marnay walaa safara safar la baasaystaana ma jiro haamada marka ama shimbirna waa lagu fasira buumada ama waxaa kaloo lagu fasiraa shimbiraha qaarkood guriga markay kusoo degaan oy kaciyaan dadku inay u arkaan qof inuu dhimanayo iyo gurigu ka dhimanayo waxyaabahan qala xadaanaa bundaar qala xadaanaa cabduraxman bnu mahdiy qala xadaanaa sufyaan can cumaarata bni lqacqaac qala xadaanaa abu zurcata bni camr bni jariir qala xadaanaa saaxibu lana can ibni mascuudi qaala qaama fiina rasuulu llahi sal l slama nabigaa dhexdeenna ka kacay faqaala laa yucdii shayun shay-a shay ma qaadsiiyo cudur shay kale faqaala alcaraabiyu reebaadihi baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuul allow albaciiru ratiga ajrabu lxashafati rati marka dakarkiisa foodiisa hore cadho ka qabo bidanabihi bisababi danabihina uga qabo cadhadu ay usoo jiiday dabadiisa ayb oo dabadii sayntii sida ugu garaacayay dakarkiisii baa marka dakarkii xashafadii baa marka cadho gashay ayb bidanabihi bacdi nusakna waxyaabo kaley qorayaan ayb usuusha iyo madbuucaba bidanabihi bay qorayaan nusqada mubaarak foori laakiin wuxuu leeyahay nudbinuhu nudbinuhu ba u qoray iyadana marka xoogaa takalufaa ku jira tawjiiheeda ayb fatajrabu libilu kulluhaa geeli dhammaantiis baa cadho ku dhacaysaa way cadhoobayaan faqaala rasuulu llahi sal l l slam nabigu wuxuu yihi faman ajraba alwala kii hore yaa cadhada ku riday laa cadwaa walaa safara khalaqa allahu kula nafsin ilaahay nafsad kastuu abuuray fakataba xayaatahaa wa risqahaa wa masaa'ibahaa nolosheeduu qoray risqigeeduu qoray masaa'ibta ku dhacaysana waa qoray marka kan jiradan inay ku dhacdo waa u qornayd sida kii horeba ay ugu qornayd qال وفي الباب عن أبي هريرة وبن عباس وأنس قال وسمعت محمد بن عمرو بن صفوان الثقفي البصري قال سمعت علي بن المديني يقول لو xلفت بين الركن والمقام xجر الأسودka iyo مقام إبراهيم inta u dhaxaysa haddii la igu dhaarin lahaa laxلفtu waxaan u dhaaran waxaan ku dhaaran lahaa أنii aniga lم أra أحada qof inaanan arkin أعlma min cabدالرحمن بن مهدي qof cabدiرaحمaن بن مهدي ka cilmi badan ma arkin waa ku dhaaran lahay marka cabdiraxmaan uu ammaanaya xadiidkana warinaya taban qaala baabu maa jaa ana cabdcali bnu lmadinina waa ninkii bukhaari uu yidhi ma stasqartu nafsii cinda axadin ilaa cinda cabdla cali bni cabdillahi almadini ninka sidaan dhahaya bukhaari baa wuxuu ka yidhi isagana weligay nafsadeyda qof aan ag joogo ma isla yaraanin ilaa marka aan ag joogo cali bnu lmadini maahani waa isla yaraanaya markaas waa bukhaari baa saa dhahaya qala wfi lbaabi can abi hurayrata wbni cabaasin waanas ayb qaala baabu ma jaءa ana aliimaana bilqadari khayrihi wa sharihi halkaan joog hada aakhiruhu wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed